gudaha soomaaliya waxaa ka socda dadaallo iyo gurmad loo samaynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana gurmadka hormuud ka ah shirkadaha ganacsiga soomaaliya kuwooda ugu waaweyn maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid ducaale dahabshiil ayaa sheegay in shirkadiisu ay saddex boqol oo kun oo dollar ugu deeqday gurmadka loogu talagalay dadkaay abaaruhu ku dhufteen ee ku nool gobolada bakool iyo gado iyo hiiraan maxamed cabdi xasan ayaa cabdirashiid dahabshiil qadka teleefonka ee nairobi ku waraystay
maxamed marka ugu horeysa walaal waan ku salaamay mar labaad xaaladda abaaraha dhulka soomaalidu muddadii lixdii bilood ee ugu dambeysayba gobollo kala duwan iyo riijino kala duwan ayay ka dhacaysay marba way ka sii daraysay laakiin iminka waxaa lasoo sheegaya gobollada hiiraan bakool gado in laga soo sheegay dad dhintay oo maaragtay inay xaaladeedu aada usii xun tahay marka ilaahay ha ka badbaadiyo dadka dhimanaya laakiin waxay u egtahay inay abaaraha iminka jiraa yihiin kuwii ugu cuslaa ee muddooyinkin dambe soo maray dhulka soomaalida waan gartay dadaalada shirkadaha xawaaladeed ka mid tihiin ay arrintaa ka geysteen runtii dahabshiil ahaan baan horta walaal u hadlayaa dahabshiil deeq badan buu ka gaadhsiiyey dhammaan dhulka soomaalidu ay degan tahay waayo abaaruhu meel walbo ay soomaaliya yaallaan badankeeda way saamaysay laga soo bilaabo dhulka soomaalida ee etoobiya ay soomaalidu degan yihiin ilaa iyo dhulka soomaalida ee kenya ay degan yihiin meel walba gobololo soomaaliyeed way gaadhay lacag ilaa hal milyan oo dollar aanu ilaa iyo haatan arrimaha abaaraha iyo samafalka la xidhiidha aanu ku bixinay waxaanu kaloo ku dhawaaqaynaa lacag saddex boqol oo kun oo dollara oo aanu ka bixinayno dhulalka iminka dhimashada dad laga soo sheegay ee xaaladooda ay sii xumaatay ee ka mid tahay gobollada hiiraan bakool iyo gado haddii alla ka dhigo waan gartay marka lacagahan yaa loo dhiibaa si aada la socotid gobollada ay abaaruhu sii xumanayaan cid walba iyaga ayaa guddiyo soke oo hooseeya samaystay guddiyo kaloo dhexana samaystay dhammaan guddiyadaas kuwa aan u aragno inay gaadhsiin karaan ummadda gaajoonaysa dhibaataysan ayaan haddaan nahay dahabshiil aanu la shaqaynaynaa waxaan kaloo ku dhawaaqnay ciddii lacag soo xawilaysa ee guddiyadaas la ictiraafsan yahay ee ay dadku qanacsan yihiin lacag u diraysa inaanu khidmadii free aan uga dhigno oo wax lacaga aanaan ka qaadin ciddii lacag u diraysa haddii alla ka dhigo waan gartay ugu dambeyntii cabdirashiid abaarahani dabcan way soo noqonayaan sida marar badan lagu soo celceliyo oo diyaargarowgoodana su-aalo badan baa laga keenaa hase yeeshee dadka gurmadka samaynaya waxaad moodaa un in la abaabulo marka ay dhibaatadu timaaddo dabcanna waxay u baahan yihin dee dadka gurmadka samaynaya inay khibrad leeyihiin oo tababaro iyo aqoonta sida loogu gurmado dad dhibaataysan ama abaari ha hayso ama musiibo kaloo dabiici ha ku timaadee in maaragtay la helo dad xirfad leh oo gurmadka si dhaqso ah uga jawaabi karaya wax dadaala oo shirkadaada iyo guddiyada aad hadda la shaqaysaan aad ka wada hadasheen oo in arrimahaasi maaragtay la meel dhigo ilaa iyo hadda ma jiraan runtii walaal maxamed waa fikrad fiican weeyaan in arrintan abaaruhu way soo noqnoqonaysaa saaad la socotidna abaaruhu runtii dhulka soomaalida oo keliya imika ma jiraan gobollada oo dhan bay ka bilaabmeen waayo saaad la socotid waxaa jira climate change waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo ah cimiladii adduunka oo isbedeshay waxaa laga yaabaa dhulkii roobabku ay ku banaan jireen inay roobab ku yaraadaan meelo maaragtay aanay roobabku ka jiri jirinna ay kuba bataanba marka way fiican tahay in soomaaliya ay isu tashato oo ay eegto maxaa iyadoo ilaahayna la baryayo maxaa kaloo ficilla lagu dari karayaa oo ama ah in biyo xidheenna la samaysto ama la samaysto maxaa la yidhaahdaa wixii seeraha lo odhan jiray dhulka la xidhi jiray daaqa loo xidhi jiray la samaysto ama technolojiyada cusub ee iminka casriga ah wixii laga faa'iidaysan karo markay noqoto xagga beeraha ama xagga biyaha ama xagga maaragtay wax soo saarkaba looga faa'iidaysan kari lahaa waxay u baahan tahay runtii cilmi iyo aqoonba way u baahan tahay in la kaashado maaragtay soomaali dhexdeedu iskaashato ciddii dibadda ay uga baahan tahay lafteedana ay uga qayb qaadato marka anagu mar walba wixii ummadda dan o adaan nahay dahabshiil waa soo dhaweyneynaa ilaahayna haynaga kaxeeya abaarahan iminka jira ciddii laakiin iminka wax taraysa iminka maadaama xoolihii alaa badankoodii dadka ay ka dhinteen iminkana ay dee tahay dad dhimasho lasoo sheegayo bal horta wixii mustaqbalku haynoo dambeeyana waxaa muhiima in wixii iminka deg dega in wax laga qabto kadibna mustaqbalkan wixii la qaban karaya laga howlgalo haddii alla ka dhigo dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo isagoo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheer oo ku sugan washington isla wararka abaaraha ayaynu ku jirnaaye ganacsatada koonfur galbeed ee ku nool magaalada boosaaso ayaa gurmad lacageeda gaadhsiiyey guddiga abaaraha ee puntland warbixinta waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
waxaa sii xumaanaysa xaaladda ay ku nool yihiin reer guuraaga isugu tegey gobollada bari iyo weliba karkaar waxaa jira xanuunno kala duwan oo ka dhashay abaaraha ka jira halkaasi guddoomiyaha gurmadka abaaraha puntland fu'aad maxamuud xaaji nuur oo maanta lacag kala wareegayay ganacsatada koonfur galbeed ee soomaaliya ku ganacsada magaalada boosaaso ayaa sheegay in xaalad caafimaad darro oo aad u liidata ay ka jidho halkaasi xaqiiqada markaan idiin sheego aad iyo aad iyo aad baan u baqayaa anoo rajadayda ilaahay aan ku qaba subxaana wa tacala ay aad u weyn tahay haddana baqdin xoog leh maxaa yeele ceelka ninka galay ayaa laga waraystaa runtii waxaan soo aragnay dhibaato aad iyo aad baaxad u leh dadkii oo xoolihii ka dhammaanayaan dadkii oo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo inay dhintaan qarka u saaran xoolihii oo xataa haddeer dhulkii laysugu soo guuray biyo qabtay runtii si loo maamulo aan la galan karaynin waa arrin aad iyo aad u culus xanuunka laftigiisa shuban biyoodku halkana wuu ka jiraa waxaa jira cudur la yidhahda iswad oo hargab iyo qandho iswata ah waxaa jira kaduudiya xanuun la yidhaahdo waxaa jira nafaqa daro ka muuqanaysa hooyooyinka ilmaha haysta iyo hooyooyinka xaamilka iyo dadka da'da ah waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed fadhiga ha laga kaco xaqiiqatan abaarta jirta maantay waxaan ka baqaynaa idinku duunyaa laga hadlayaae xaaluf dadeed inuu nagu dhaco ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu dadka noo ilaaliyo marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh ee soomaaliyeed ee hareerahayga ka muuqda ee aan saaxiibbada nahay walaalaha nahay halkan aan wada joogno oo runtii gartay oo yidhi gurigii aan ku dhalannay markayagii horeeto maanta dhibaataa ka jirta waa run annagaa og yacni waxaa weeye maanta gobollada khaasatan baay iyo bakool ilaa gado abaar waxaa ka jirta marna aan caadi ahayn yacni waxaan u arkaynaa wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa iyagoo gaajo u qaba oo walaalkood iyo hooyadood iyo aabbahood u baahan yihiin inay dhaheen dadka walaalaha iyagaa oo soomaaliyeed oo aan dhex degannahay oo aan ku dhex noolnahay wada shaqaysanno iyagaa alla ilaah nagu dhowe iyagaan hormarinayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyaha degmada iskushuban ee gobolka bari oo ku sugan magaalada boosaaso maxamuud ismaaciil ciise ayaa sheegay in xaaladda reer guuraaga ah isugu tegay degmada iskushuban ay tahay mid aad u liidata islamarkaana looga baahan yahay in la caawiyo dadkaasi
haddii xoogaa biyaha la geeyo waxay noqonaysaa aleel bad lagu tuuray oo kale waxay ka anfacayso ma jirto dadkaasi xaaladdu hadda waa xun tahay harooyinkii waa gurayaan meelaha badanaa ceelo shub ma jiraan oo isku shuban oo toga oo bay hadda dadkii usooloo soo noqday harooyinkii ku oolaa ee tuulooyinkana hadda biyihii waa ka soo yaraanayaan oo biyola'aan baa jirta xaalad khatarah baa hadda ku soo socota haddana ay ku sugan yihiin ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya ee ku ganacsada suuqa magaalada boosaaso ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ku wareejiyey deeq lacageed oo dhan siddeed kun oo dollar ayna kaga qayb qaadanayaan abaaraha ka jira puntland dhinaca kale waxay abaaro baahsan ay ka jiraan deegaanada ay ka soo jeedaan ganacsatadaasi balse waxa ay sheegeen inay ahmiyad saarayaan halka ay ku nool yihiin ama ay ku ganacsadaan cabduqaadir xasan geedi ayaa sharaxaya lacagtaasi ay maanta ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha puntland
in aan la qaybsano dhibkoodii ayaa waxaan annagoo ganacsatada reer koonfur galbeed ah aan isku soo dabaridnay in aan ku caawinno lacag dhan siddeed kun oo dollar inaan ku wareejinno guddiga abaaraha ee gobolka bari sheekh fu-aad lacagtaasi aan ugu talagalnay abaaraha inkastoo ay abaaraha dalku dhan ay wada saameeyeen annaguna aan nahay dadkii la noolaa ganacsatadan waxaan teenna ka hormarinay tii gobolka bari annagoo gobolada aan ka soo jeedno maanta abaar xun ay ka jirto waxaan doorbidnay in aan horumarino gobolkayaga oo annagoo aan la noolnahay oo jaaradil junub ah marka inaan ka horumarino gobolkeenna aan ugu talagalnay taasoo aan xaqna naloogu leeyahay waajibaadna saaranna ay tahay yuusuf maxamuud v o e boosaaso